Haweenka Soomaaliyeed ayaa waxay kaalin muhiim ah ka qaataan horumarada deegaanka iyo shaqooyinka bulshada waxtarka u leh. Walow ay ku yar yihiin goobaha shaqada ayaa haddana waxaa soo kordhaya haweenka bartay cilmiga caafimaadka ee ka howlgala xarumaha caafimaadka, gaar ahaan xarumaha hooyada iyo dhallaanka. Haweenka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmada ayaa waxay kaalin muhiim ah ka qaataan sidii ay ugu adeegi lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan. Haweenka ayaa waxay laf-dhabar u yihiin bulshada Soomaaliyeed iyagoo xil iska saaraya sidii ay dadkooda wax ugu qaban lahaayeen. Haddaba waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee ku yaala degmada, iyagoo inooga warbixiyay shaqooyinka ay u hayaan bulshada iyo caqabadaha ay la kulmaan markii ay u shaqeynayaan bulshada.
magacayga waa deeqo waxaan ka shaqeeyaa goobta caafimaadka mchka bosnia wallaahi waxaan dhihi karnaa haweenku waa lafdhabarta ummadda soomaaliyeed sababtoo ah hooyo la-aanteed ama haween la-aantiis wax kala socon lahaa ma jirto Ee, caqabadaha hadda ama fiicnaanta hadda aan hooyo- hooyo- hooyooyinka waxqabadka aan hadda aan u hayno wax lasoo koobi kara ma aha kow kowna kow kowna laguma soo qaban karo hadda kasoo qaad annagoo ahaan bahda caafimaadka haweenka meeshaan waxaa ka shaqeeya toddoba gabdhood oo caafimaad u shaqeeya wacyigelin badanna u sameeya bulshada deegaanka dhobley iyo nawaaxigiisa ku nool kuwaasoo waxqabadkii ay iyagu fareen usii gudbiya kuwa kale oo guryaha jooga marka waxqabad intaasaaba ugu filanba wixii loo qaban lahaaba waxaasaa uga sii muhiimsan annagoo siinayna talooyin la- la xiriira hooyada uurka leh ilaa waqtiga dhasho ilaa naasnuujinteeda wallaahi isku si baan horta u qaabilnaa qofka soomaaliga oo dhiban waa qof soomaaliga oo dhiban kolley meesha goobta caafimaadkana wixii soo galaya waa qof dhibaataysan oo xanuunsan waxaan u muujinaa eh, farxad waxaan u muujinaa soo dhoweyn annagoo u qabanayna waxyaalaha uu ka tabanayo dhanna eh, u qabanayna intii karaankeenna ah waxay magaceyga waa nasre axmed xaaji Een, waxaan ka mid ahay kalkaalisooyinka ka howlgala isbitaalka guud ee dhobley Een, waxaan qabanaa shaqooyin badan oo kala duwan Een, qaybta hadda aa ku sugan tahay waa qaybta maternatiga ama qaybta ee hooyooyinka markay uurka yihiin ee, iyo markay umulayaanba ay imaadaan Een, hooyada iyo dhallaankaan u shaqeynaa Ee, shaqooyinka aan qabano waxaa ka mid ah maxay aheedo waxaan qaabilnaa hooyooyinka uurka markay leeyihiin maalintae hooyada uurka qaada ilaa iyo intay ka dhalayso Een, waxaan kaloo qabanaa qaybta deliverygana waan sameynaa oo maxay aheedo hooyooyinka waan ku umulinaa Een, caqabadaha horta ugu weyn ee lala kulmayo markaad dhakhtar tahay waxaa weeyaan qof in aad rabtid wax in aad u qabatid mise aadanan kula qaadanaynin saa rabtid inaad wax ugu qabatid Een, caqabadaha inta badan aan kala kulanno waayo maadaama dadka caafimaadka aysan la sii qabsanin waxaa ka mid ah qofkii asagoo dhibaataysan oo aad rabtid inaad maxay aheedoo xaaladda iyo marxaladda caafimaad uu ku jiro inaad wax kala qabatid ayaa haddana isfahan la-aan inay idinkala dhex gasho laga yaabo iyo aqoon darri waayo dadkeena waxay u badan yihiin dad aqoontooda ay yar tahay oo aanan wax baranin qofkii aanan kula qaadanaynin maxay aheedoo wixii loo qaban lahaayo waxyaala waxaa ka dhacdhacsan opsonyo kaleeto magacayga waa shukri waxaan ka shaqeeyaa m c h ka bosnia Een, waxaan bulshada kaalin weyn ayaan ka qaadanaa hadda waa arag- waad ujeedaa waxaan joogaa farmasiga bulshada bulshada ayaan u adeegaa oon qaybta farmasigaan fadhiyaa daawooyinka ayaan u bixiyaa hadda waxaan qaabilsanahay qaybta farmashiga daawooyinka ayaan bixiyaa marka bulshada ayaan si fiican ugu adeegnaa marka haweenka hadday wax barteen bulshada wax way u qaban karaan Een, gabdhaha hadday wax barteen waxaa loo baahan yahay inay marka bulshada ayaan si fiican ugu adeegnaa ay ay wax bartaan oo ay shaqaystaan annaga hadda maadaama aan meeshan aan ka shaqeyno waxaan ku nahay haween fara badan ayaan ku shaqeynaa marka waxaan leeyahay gabdhaha ha akhristaan